maanta oo ah toddobada bisha abriil waxay ku beegan tahay toddobaatan sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyadoo sidoo kalena ay ku beegan tahay maalinta caafimaadka ee dunida laga xuso soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka caafimaad ay ka jiraan sahre cabdi axmed ayaa xaaladda caafimaad ee soomaaliya waxay wax ka weydiisay doctor xildhibaan cismaan maxamuud dufle munaasabadda waxay ku beegan tahay waa maalinta caafimaadka adduunka waana toddobada abriil waana maalmaha oo yacni la xuso oo mxuu ahayto w h o ama caafimaadka adduunka ay xusaan bay ka mid tahay sideedda events ama sideedda yacni dhacdooyin waaweyn adduunka ay xusaan ayay ka mid tahay waxay weliba kusii beegantay maanta waa toddobaatan guuradii maalinta caafimaadka adduunka marka waa maalin ka duwan maaragtay weliba maalmihii hore waana maalin runtii yani ay ka dhigeen w h o ama caafimaadka adduunku ay yani siiyeen halkudhiga ah in yani qof kasta uu helo caafimaadka asaasiga ah inuu gaaro ama uu helo ayay ku tilmaameen oo ah meel kasta u joogo iyo qof kastaba waa tahay markaan taas kasoo gudubno xilligan maanta la joogo marka soomaaliya si kooban haddaad noogu sharaxdo halka ay marayso dhinaca xaaladda caafimaadka xaaladda caafimaadka soomaaliya runtii marxaladooyin badan ay yani soo gudubtay gaar ahaan weliba adiga sideed iyo labaatankii sano oo yani dawladdii dhexe markay dhacday kadib runtii waxay soo martay marka ugu horreysay xaaladihii dagaaladii iyo dhibaatada markay jireen xaalad aad iyo aada u ba-an oo runtii aad yani dhibaato weyn ahayd oo muxuu ahayto cudurada faafa iyo markay dumeen yani muxuu ahayto tasiilaadkii caafimaadka oo dhan ama ha noqoto magaalooyinka waaweyn ama ha noqoto muxuu ahayto magaalooyinka kale banaanka ah runtii iyo iyo qixii iyo barakicii iyo dhibaatooyin waaweyn ayaa muxuu ahayto runtii ayay ahayd kadibna sidaan la socona soomaaliya runtii dhowr iyo labaatankaas sano ama sideed iyo labaatankaas sano runtii waxaa isku soo xigsaday masiibooyin kuwo dabiici ah iyo kuwa muxuu ahayto oo weliba dagaalo oo aan dhammaanin oo weliba bani aadamka amoon ku samaystay ah marka taas marka waxay aada u wiiqeen runtii arrimihii adeegii caafimaadkay wiiqeen waxaa dowladnimadii weyneeda meesha ka baxday marka waxaa aad u batay oo dhacay muxuu ahayto dhibaatada xagga weliba cudurada faafa oo ay ka mid yihiin muxuu ahayto cudurada sida t b da sida muxuu ahayto malaariyada sida cudurada yacni caruurta laga tallaalo oo la yidhaahdo lixda cudur oo dilaaga ah oo ay ku jirto muxuu ahayto cudurka jabeecadana ayadana ay ka mid tahay cuduradaas dilaaga ah muxuu ahayto cuduradii cagaarshowgii nafaqa daradii muxuu ahayto runtii aad iyo aad waxaasoo isku wada raacay ayaa waxay sababeen runtii dhibaatooyin weyn oo dhanka caafimaadka aad iyo aad u badnaa maa da-dooda ka hooseeya muxuu ahayto shanta sano ay yihiin dhimashada kunkii caruuroo dhalanaysa oo dhalata inay dhimanayaan boqolkiiba sagaashan iyo shan sagaashan iyo shan kunkii caruur oo dhalata haweenka uurka le in yacni markii hore waxayba ahaayeen kun iyo lix boqol boqolkii kun hadda waxay noqotay weliba laleeyahay waa soo roonaatay waa sideed boqol yacni sideed boqol kun boqolkii kun oo haweenoo uur leh inay dhimanayaan ay ku dhimanayaan muxuu ahayto muxuu ahayto xilliga dhalmada ayagoo ama dhiigbax u dhimanaya ama dhibaatooyin kale u dhimanaya ama nafaqadarro u dhimanaya marka xaaladda caafimaad guud ahaan xaaladaasay soo martay bal waktiyadan dhexe waxaa moodaa sidii hore xoogaa in ay yani xoogaa iska bedeshay walow ay sidii u jiraan maxaa ahayto cuduradii faafa maxaa yeelay adeegii caafimaadka iyo isbitaaladii waa tii burburkii ku dhacay meelo qaarkood waa lasoo kabe waa lasoo dhiso o isbitaallaa la sameeyey laakiin goobo qaarkood weli ma gaarin adeegii caafimaadka ee runtii ahaa muxuu ahay essentialka ahaa ma yani ahaa waad mahadsantay doctor waxaad bal iga warantaa soomaaliya waxaa jirto in xaaladaha nafaqa darada cudurada shuban biyoodka t b da inkastoo ay abaaro iyo dhibaatooyin badan wadanka meelaha qaarkood ay soo mareen oo ku dhufteen nafaqadaraduna ay tahay wax baahay ilmaha shanta sano ka yar oo ay u dhiman karaan saaad sheegtayba haddana waxay noqota wax iska joogto ah marka maxaa sabab u noqda in cudurada qaarkood soomaaliya ay ku noqdaan kuwo joogto ah waa run hadda cudurada joogtada hadda ku noqday waa runtaas aa usheegtay waa cudurada muxuu ahay to sida cudurada t b da cudurada shubanka gaar ahaan weliba shubanbiyoodka iyo muxuu ahay to cudurkan daacuun caloolaha waxaa ka mid ah iyo cudurada kale oo faafa sida cudurada kale oo hadda aan sheegayo cudurada talaalka looga hortegi jiray ay kamid yihiin ama uu kamid yahay sida sida jadeecado kale ay kamid tahay waxyaabaha marka keenaya runtii waxaa ugu mid ah adeegii caafimaadka oo aan dhamaystirnayn weliba goobaha qaarkood aan dhamaystirnayn bulshada ay degan yihiin iyadoo asbaabo badanna ay jiri karaan muxuu ahay to adeegii caafimaadka uu ku gaari waayo ama awoodiiba isaamici weyso muxuu ahay to adeegii caafimaad dagaalada jira awgood oo weli aan dhamaadka lahayn oo ilaa hadda socda muxuu ahay to oo ugu horeeyo mida kale arrimahan sheegaynay hadda waa abaarihii iyo biyobaxadihii iyo sunaamigii iyo waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha sii cakarinaya ayay kamid tahay inay sii socdaan oo yani muxuu ahay to adeegii caafimaadka iyo cuduradan faafa inay weli ay yani sii ay sii jiraan ay sii jiraan oo waxyaabaha aada yani runtii u kaalmeyna ayay kamid tahay waa gartay w h o hay-adda caafimaadka adduunka waxay sheegtay in cudurka h i v idiska uu hayo halkii qof boqolkii qofba qof ka mid ah soomaaliya gudaheeda ama deegaanada ku dhow dhow soomaaliyaba hadday noqoto waddamada deriska la marka ma moodaa in cudurada noocan ah la ilaabay cidanana aysan ka warqabin khatartoodana ay si hoose ku fidi karaan oo ay saameyn xoogan yeelan karaan oo kale aad iyo aad waa su-aal wanaagsan waa run waa cudurka h i v aidiska hadda yani arrintii ay samaysay maxay w h o laska kaashaday iyo wasaaradaha iyo wasaaradda caafimaadka waxaa boqolkiiba wax ka yar hal baa la yidhahdaa laakiin taas macnaheedu maaha wadankii inuu yani runtii xaaladii xaalad deganaansho ah ay tahay xaalad wanaagsan maxaa yeelay wadan ku jiro yani dhibaatadan iyo khatartan iyo adeegii caafimaadka oo saa u yar iyo dadkii qaxayay ama soo noqonayay ama wadamada deriska ha noqdaan ama wadamo kaleba ha noqdaane ama qaxootiga u badnaa runtii waa khatar aad u weyn oo halis ah haddaanan yani runtii aan muxuu ahayto loo guntan oo loo dhaqaaqin oo surveillance fiican aan la sameynin muxuu ahayto xarumihii sentinel siteka xoogana iyo waxyaabahaas inkastoo hadda wasaaradda caafimaadka runtii ay aada u dadaalaan aada u dadaasho haddana waa runtaa waa khatar weyn oo welwalkeeda lahaan kara waa gartay waa yahay maanta oo maalinta caafimaadka adduunka awgeed marka khataro fara badan oo dhinaca caafimaadka oo qaarkood aan laga warqabin oo si hoosoo xaalad khatara kusii fidi karana ay jiri karaan maxaad ugu baaqi lahayd daryeelayaasha caafimaadka iyo dowladda soomaaliya wasaaradda caafimaadkaba hadday noqoto
runtii waxyaabaha hadda loo baahan yahay sidii xataa baaqa sanadkan uu ku jiro w h oo soo saartay waxyaabaha loo baahan yahay waxaa weeye sidii loo gaarsiin lahaa bulshada maanta soomaaliyeed oo weliba yani goobaha qaarkood yani degan si loo gaarsin lahaa adeegii caafimaadka waa midda ugu muhiimsan si khatarta cudurada qaarkood ee faafa oo weliba ku xoogan wadankeena sidii ay yani runtii weliba bulshadaas taagta daran leh ay yani runtii loo ay yani uga uga uga siraad kori lahaayeen marka waxaa loo baahan yahay dhammaan kow wacyigelintii oo la xoojiyo iyadoo laga wada qayb galo wacyigelinta ha noqoto yani dawladda mas-uuliyiinteeda ha noqdaan mas-uuliyiinta caafimaadka wasaaradda ha noqdaan ha noqdaan dhakhaatiirtii ha noqdaan maxaayto bulshada raydkeed in si buuxda looga qayb galo wacyigelinta iyo kusoo jeedinta arrimaha ka hortaga cudurada faafa oo weliba qaarkood kuwa dhibaatada weyn maanta bulshada soomaaliyeed ku haya waa tan kale waxaa loo baahan yahay in loo dhaqaaqo goobaha qaarkood waxyaabihii tashiilaadka sida tallaalka oo kale oo carruurta weliba shanta sano ka hooseysa sidii coveragkiisa loo buuxin lahaa loo gaarsiin lahaa lixdaas cudur dilaaga ah iyo waxa la halmaala sidii loo buuxin lahaa atleast meelo gaari karaayo adeega caafimaadka ama duruufta isaamici karto waa waxyaabaha aada muhiimku ah iyo soo nooleyntii goobihii adeega caafimaadka sidii cisbitaaladii m c h yadii ambulatoriyadii yani waxyaabaha yani runtii basic ahaa ama asaasiga ahaa in dib loo soo nooleeyo waa waxyaabaha muhiimka ah runtiina ay yani maanta yani ay aada ugu dhaqaaqayaan maxaa wasaaradana dadaalkeeda ay ku jirto dabcan aan la socdo balse aan uhadlayo dhammaan oo dhan yani goobahaas oo dhan waxaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo adeega caafimaadka si loo badbaadiyo bulshooyinka ku nool goobaha weliba khatarta ku ah cudurrada faafa